maanta shirkeenaan jir aad wuxuu ku saabsan yahay wareegto ka soo baxday xaafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geelle xaaf waxaan rabaa marka inaan warbaahinta la wadaagno si ay bulshada u gaarto fariintan ka soo baxday ama digreetadan ka soo baxday xafiiska madaxweynaha warqadda waxay u qoran tahay sida tan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug markuu arkay qodobka kontonaad faqradiisa tobnaad ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug markuu tixgeliyey horumarinta iyo tayeynta degmada hobyo markuu garwaaqsaday muhiimadda ay leedahay sixidda hannaanka dowladnimo ee bixinta hantida dowladda waxa uu joojiyey ilaa amar dambe kow dhammaan bixinta ama iibinta dhulalka aan lahayn wax sharci ah ee degmada hobyo labo waxa uu waxaa la farayaa guddoomiyaha degmada in aan la iibin karin dhul aan sharci lahayn ee hoos yimaada degmada hobyo waxaa lagu wargelinayaa qof kasta oo hanti geliya dhul aan sharci lahayn in wixii ka yimaada isagu uu mas-uuliyaddeeda qaadan doono afar xeerkani waxa uu dhaqangelayaa markii uu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug wuuna saxiixay sidaa darteed waxaa la farayaa dhammaan maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo sidoo kale maamulka degmada hobyo iyo shacabka degmada hobyo inay u hoggaansamaan awaamirtan ka soo baxday xafiiska madaxweynaha runtii oo aan filayn inay maanta ku soo aaday wakhti ay munaasib tahay waana mahadsantiin